labadaba arinta galmudug waa arin iska adag iska cakiran mar mar ka dambeysana dee ujeedooyin badan yeelanaysa ma garat iyadoo la fiirinayo dalo badan oo soo galay galmudug ama ha noqoto dhanka mucaaradka ama ha noqoto wadamo shisheeye ama ha noqoto dawladii ama ha noqoto dadkii deegaanka ujeedooyin fara badan oo isdiidanaya meesha yaala maadaama galmudug muhiim u tahay soomaaliya utaalo istraatiiji ahaan juqraafi ahaan iyo mawqif ahaan dadka deganba soomaaliya xudun u tahay iyo khilaafkeeda in maarata halkaas salka dhulka loo dhawo lagu soo afjaro marka caqabada halkaas ay ka imaanayaan waan isbabedelayaa wajiyo badan ay leeyihin waa tahay wajiyo ku ficlaan laheed laakiin aniga waxaan isleeyahay fikir ahaan waxaa soo celiyay waa wax lastaaf leh oo ilaa hadda waa ummadda isweydiinayso ninkii shalay wuxa ku yiri waxaan ku wareejiyey saldaradeydii wakaaladaydii oo buuxiyay dowladda federaalk wasaaradda arrimaha gudaha ayaa uga dambeeya ana muqdishaan fadhiyaa inay galmudug dhisto maanta inuu yidhaahdo galmudug ma dhisi karto waa waxa oo su-aal u baahan in isaga dib loo weydiiyo ma garan